assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadiyaha dalson qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah dagaal u dhexeeya ururka ahlusunna waljamaca ciidamada dowladda oo saaka ka qarxay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug shacabka ku nool magaalada dhuusamareeb oo gebi ahaanba iskaga barakacay xaafadaha ku yaala magaaladaas kadib markii u adkeysan waayay hubka culus ee iswaadaysanaya dhinacyada dagaalamaya musharax madaxweyne cabdikariin xuseen guuleyd oo iskaga haray hardankii ugu jiray ku guuleysiga tartanka doorashada madaxweynaha musharax madaxweyne cabdiraxmaan ablaal oo beeniyey war lagu baahiyey baraha bulshada oo sheegayay inuu u tanasuulay cabdiraxmaan cabdishakuur wariyihii cabdicasiis golof oo ahaa wariyihii ugu horreeyey ee baahiyey sheekada qalbi dhagax lagu gacangeliyay dalka etoobiya oo ka hadlay arrinkaasi iyo golaha nabadda iyo dowlad wanaagga oo baaq u diray xildhibaana labada gole ee baarlamaanka iyo musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo jimcaha saddex iyo tobanka bisha shanaad ee may laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan haddii aanu ku bilaabno magaalada dhuusamareeba caasimada maamulka galmudug wararka saaka imaanaya waxay sheegeen in dagaal culus halkaas uu ku dhex mariyo ururka ahlusunna waljamaca ciidamada cad u ah macalin markaasi sheekh maxamed shaakir ee maalax maxamuud iyo ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda oo dhinaca dhinaca kale shacabka magaalada ayaa la sheegay in gebi ahaanba ay iskaga barakaceen xaafadaha magaaladaas kadib markii u adkeysa wayeen daryanka rasaas dhinacyadu ay iswalaadsanayaan dagaal u dhexeeya ciidanka galmudug iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya oo dhinaca iyo ururka ahlusunna waljamaaca ayaa waxa uu saaka ka socdaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug dagaalka ayaa bilowday kadib markii ay xalay qeybo ka mid ah xaafadaha magaaladaasi ay soo galeen ciidamo ka tirsan ururka ahlusunna waljamaaca oo muddo lix bilooda la sheegay inay fariisin ay ku lahaayeen deegaanka bohol oo soddon iyo shan kilomitir dhanka waqooyi galbeed ka xiga magaalada dhuusamareeb ee galmudug dadka shacabka ayaa inta badan magaalada iskaga barakacay waxaana tiryar oo magaalada ku sugnaaha ay saaka ay ku waabariiseen dhawaqa labada dhinac oo iswadaadsanayay rasaas culus waxaana dagaalka ah inta badan uu ka socdaa xaafadaha iyo hareeraha magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warqabadka dalsan ayaa u xaqiijiyey in xaaladdu ay tahay mid aada u cakiran islamarkaana dhawaqa rasaasa dhinacyadu ay iswadaadsanayaan ay tahay mid aada u culus qoryaha noocyadooda kala duwan kuwa aada ku culusna ay dhinacyadu ay iswadaadsanayaan waxa ay sheegtay in inta badan xaafadaha dagaalka xooggiisa uu ka socdo ay keliyihiin saldhigga booliiska dhuusamareeb isbitaalka guud ee gobolka galgaduud xarunta inji oo ah halka ugu culus ay dagaalku ka socdo xaafadda waxaana cadday waa beri dayaxa oo ah meelaha sida weyn dhinacyadu ay ugu dagaalamayaan waxaa sidoo kale ka mid ah dabaqa macalin maxamuud oo bangiyada loo yaqaano waa xaafadaha ugu waaweyn ee markaas magaalada dhuusamareeb ka tirsan ee dagaalka uu ku dhex marayo ururka ahlusunna waljamaaca iyo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee magaalada ku sugnaa goobjoogaha la hadlay dalsan ayaa waxa uu xaqiijiyey in khasaaro dhimashadii dhaawac uu jiro islamarkaana aan si rasmi a loo xaqiijin karin maadaama dagaalka uu weli socdo
cabdinaasir aad baad u mahadsan tahay waxaa saakay abaara saacad iyo bar ka hor oo ah labaiyo tobankii iyo bar ka dhacay dagaal kana qarxay magaalada dhuusamareeb kuwaas oo u dhexeeya ciidamada maamulka galmudug oo kaashanaya kuwa dowladda federaalka soomaaliya iyo xoogaga ahlusunna waljamaaca ee dhanka bohol cabdi naasir lama xaqiijin karo xogta dhabta ah sida ay noqon doonto ama halka ay ku dambayn doonto waayo labada dhinacba waxa ay noqdeen kuwa ka hadla dhanka miidiyaha oo soo hor istaaga bulshada si ay ugu caddeeyaan midba midda kale inuu ka guulaystay cabdi naasir sidaad maqlaysid xabadaha iyo rasaasta iyo dhishikayaalka hoobiyaalka qaybahooda kala duwan waa la isweydaaranayaa xogta dhabta ah waxay noqonaysaa in halkaas dagaal uu ka socdo weliba lama xaqiijin karo halka uu ku dambeyn doono maadaama dagaalka uu bilow uu yahay inuu dhammaan doono iyo inuu sii socon doono maalmo qaadan doonaba waxay ku xirnaan doontaa sida galmudug xaaladooda ay noqoto ama ay isku soo ciirsato ee dhanka bulshada ayaga magaalada een, shalay ilaa daraad ilaa ee, xalay waa laga qaxayay inta badan magaalada waa faaruq een, iyana waxaa lamid ah magaalada gurceel iyada kudeeda dadkii aad bay uga baxeen magaalada waa faaruq waxaa jiro dad- dadyow aad u yar oo ayaguna waardiyeysanaya ee, guryahooda iyo hoygooda kuwaasoo ka cabsi qaba in la biliqaysto dhinaca kale sarkaal u hadlay ururka ahlusunna waljamaaca ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in markaas ay qabsadeen xaafada ka mid ah magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxa ay sheegeen in ay markaas ay ka saareen ciidamadii halkaa ku sugnaa siduu hadalku dhigay sarkaalka u hadlay ururka ahlusunna waljamaaca waxaa ah ciidamada xooga alsunna waljamaaca oo in muddaa ka maqnaay caasimadda gobolada galmudug ee dhuusamareeb u suura gashay noo suura gashay maanta inaan dib ula wareegno caasimaddii waxaan ku suganna hadda waa magaalada bartankeedii raxfadu ka dhacayaan ayagana insha allah wareegno. waa soo afjari doonaa haddii ilaahay idmo marka ummadda meel walba joogta ku saareynaynaa isagoo ay xorowday gumaystii in laga xoroobay insha allah haddii ilaahay idmo mar dhowna insha allah waa ilaahay
dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka caasimada galmudug ee dhowsmareeb cabdi xaashi oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu ka hadlay dagaalkaas asigoo sheegay inay ku raajoogaan maleeshiyada ururka ahlusunna waljamaaca ee soo weerartay islamarkaana uu sheegay inay ka adkoon doonaan saacadaha soo socdana ay si rasmi ah ay war dhammaystiran ugu soo saari doonaan
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم waxaan rabaa waxaan rabaa inaan la socodsiiyo dadweynaha shacabka ee caasimada dhuusumareeb ee in ay isdejiyaan xaaladdu aad iyo aad ay u fiican tahay wax dhibahu ma jiro kooxdii oo sharwadayaasha sufo ayaa soo weeraray saaka magaalada qaybo ka mid ah ayagana insha allahu bilkariim waa aan ka saarnay hadda magaalada meelo yaryar ay uga dambeeyaan waa ciidamada amniga ayaana sii baacsanaya xaaladdu marka insha allahu bilkariim waa fiican tahay ha la isdejiyo dadka shacabka ha nagaadeen guryahooda ha deganaadeen Ee, dadka oo dhibkaas ka shaqeynaya oo guryaha ku jira oo dadka qixinaya oo hal cararo dhahayana insha allahu waan la xisaabtami doonaa sharciga ayaana horgey doonaa insha allahu abdilkariim waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa difaacyo ugu jira gudaha magaalada waxaana qaarkood ay saariyihiin dhismayaasha dabaqyada ee ku yaala caasimada galmudug ee dhuusamareeb maamulka guud ee galmudug madaxda ayaan weli si rasmi ah uga soo hadlan iyo laamaha ammaanka oo bayaan aysan ka soo saarin dagaalka saaka ka socda magaalada dhuusamareeb ee galmudug una dhexeeya ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo dhinaca iyo ururka ahlusunna waljamaaca oo dagaalkaasi la sheegay in ay waaberigii hore ay saake iyo dhaqdhaqaaqyo culus ay xalib ay ka wadeen magaaladaasi dhuusamareeb musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur same iyo musharaxiin kale oo uu qeyb ka yahay cabdikariin xuseen guuleed oo kulmo siyaasadeed xalay ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxaa la xaqiijiyey in musharaxa madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed oo iskaga haray hardankii uu ku jiray ku guuleysiga tartanka doorashada madaxweynaha soomaaliya war lagu kalsoonaan karo ay dalsan ay u xaqiijiyeen musharaxiin dhinacyadaasi markaas ku dhow ayaa waxa uu sheegay ama ay u sheegay in cabdiraxmaan oo markaas cabdikariin xuseen guuleed markaa tartanku iskaga haray guuleed ayaa sidoo kale kala shaqeyn doona cabdiraxmaan cashakuur ololihiisa musharaxtinimo ee dalka dadaalada midooda waxaa toddobaadkan waday siyaasiyiin ganacsato iyo waxgarad beesha kasoo jeeda dhankiisa hogaamiyaha xisbiga wajiir cabdiraxmaan cashakuur rasam ayaa bartiisa facebooka ku xaqiijiyey in markaas uu u tanaasulay ama markaasi ay kulan ay yeesheen cabdikariin xuseen guuleed uu ahaa mid markaa ugu dambeyntii asiga loo tanaasulay islamarkaana ay ka shaqeyn doonaan ololihiisa waxaa sawir lasoo dhigay baraha bulshada ha-aad markaasi loo arkeeyey sawirada ay ku jiraan cabdikariin xuseen guuleed oo ah musharaxii xilka ama tartanka iskaga haray iyo cabdiraxmaan cashakuur oo loo tanaasulay iyo hogaamiyaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo markaasi eh, xildhibaanaha qaali cali shire oo markaa dhammaantoodba la arkayay sawiradooda oo hal dhinac wada jooga islamarkaana markaa kulankaasi kasoo wada muuqday dhinaca kale xalay muqdisho kulmo siyaasadeed ayaa ka dhacay oo dhinacyo kala duwan u dhexeeyey kuwa oo markaa lagu shiraakuwayo hanaanka doorashada loo wajihi lahaa ama isbahaysiye ay markaa u samaysan lahayeen haddii xaaladdu xumaatayna dhinac markaa xoogga la saari doono dhinaca kale musharax cabdiraxmaan abalaal ayaa beeniyey warar lagu baahiyey baraha bulshada oo sheegayay inuu u taransulay hogaamiyaha xisbiga wajiir cabdiraxmaan cashakuur oo musharax madaxweynaha qoraal uu soo dhigay bartiisa ayuuna sidaan u qoray waxaan xarunteeda ah ololaha doorashada madaxweynaha soomaaliya ugu soo booqday xubno ka kooban xildhibaano ganacso iyo musharaxiin madaxweyne waxaan ka sheekeysanay doorashada madaxweynaha soomaaliya waxaan mar kale la wadaagayaa aragtideeda siyaasadeed iyo sida ay iga go-an tahay in aan qaranka hogaamiyo haddii uu baarlamaanka soomaaliya ii doorto madaxweynaha soomaaliya ayuu ku sheegay qoraalkiisa isagoo sii hadlayay qoraalkiisa wuxuu ku raaciyay waxaan la wadaagayaa sida ay maanta soomaaliya ay ugu baahan tahay hogaan suuban kaasoo aan aaminsanahay in haddii la helo ay hirsoodi doonto soomaaliya oo nabad iyo ammaano ah barwaaqo ah qaran hiibad lehna la heli doono sidaas ayuu ku sheegay qoraalkiisa barta facebookiisa soo dhigay musharax madaxweyne cabdiraxmaan ablaal weli waxaad degeysanaysaan warka subaxnimo ee dalsan muqdisho soomaaliya markaana haddii aan eegno cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax oo markaasi xukuumaddii wasaare xasan caalkhayr ay u gacangelisay dalka etoobiya oo la soo dayay islamarkaana wasaaraha soomaaliya xukuumaddiisana ee qaraarkaas ay bayaan ay kasoo saartayna ay ku sheegtay in aysan ahayn argagixiso ururkaas iyo cabdikariin qalbidhagax ayaa maanta ama shalay lagu soo dhaweeyay magaalada muqdisho waxaana qaabilay ra-isul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble haddaba dhinaca kale sheekada ku jirta waxaa kamid ah welihii ugu horreeyay ee xogtaasi baahiyey wuxuu ahaa cabdicasiis golof yare oo markaas sheekada qalbidhagaxna lagu gacangeliyey dalka etoobiya ayaa dalson t v iyo radioba ugu hadlay xaaladda iyo xogta sida uu ku helay isagoo markaa sharaxaad kooban ka bixiyey wariyeyna cabdicasiis waa markaasi maxamed iidle ayuu u warmay
waa masan tahay idle arinta qalbi dhagax toddobaad ayay taagneyd sidaa hadda sheegtayba kaalkacyaal ayaa laga soo qabtay ciidamadii nabad sugidda ee baaburka galmudug ayaa gacanta kusoo dhigay muqdishoa loo soo wareejiyey dhacdo waxay iska ahayd markaas horta banaanka taalo in qof kaalkacyo degnaa ama hotel degan inta lasoo wada muqdisho la keenay warar kala duwana markaas soo baxayay toddobaad oo xaalad waxay iska ahayd oo isa soo taraysay xildhibaanay arrinta gaartay qalbi dhagaxna waa la ogaa inuu soomaaliya joogo xilligaasna xubin firfircoon ka ahaa ururka onlf etoobiyana dabcan wuxuu ugu jiro dadka ee aada u baadagoobeysay oo doondooneysay marka isbuucaas muqdisho lagu hayay iyo armihii kasoo baxay aada xoogaal ugu ahaa ama aan aan dabagal ku hayay maalmo kadibna waxaa dhacday in in in muqdisho laga dhoofiyo weliba dhammaadkii bishii agost ayay ahayd lix iyo labaatankan ayada umaleynaa diyaarad ayaa garoonka muqdisho ka qaaday baydhabo ka dejisay kadibna goday ayaa loo gudbiyey markaasaa ismaamulka soomaalida etoobiya ilaa iyo gudaha cabdisaabo la geeyey waaya cabdicasiis xogtaas intaad hesho dabagal ku samayso marka laga soo tago waxaa xajmigeeda iyo saameynteeda leh oo in laga fakera u baahan inaad daabacdo bal ka waran intaada daabicin oo warbixintaas aada bulshada iyo dadka kugu xiran aada la wadaagin ka waran bal inta istaaba ay martay arrin horta saameyn leh ahayd dabcan anigana waxay ugu yeelatay saameyn culus xog intaas la eg oo xajmi in la sii daayo ma og tahay waa wax aada u xoogan markii arrinta soo baxday oo anigana dad kala duwana mas-uuliyiinta oo dowladda ka tirsan ama ama hay-adaha kala duwan ka tirsan ay la wadaageen san kuu sheegay marka hore arrinta qalbi dhagax wax banaanka yaalay ahayd waaswati kaalkacya diyaarad looga soo qaaday muqdishoa la keenay laysma dheheynin in loo qaadi karo muxuu ahaa etoobiya wararaa baled magaalada ku jiray wararka qaarna waxay sheegayeen in dowladda iyo ninkan wadahadal ka dhex wado madaxtooyadoo kale aan aada u xusuustaa waxay diyaarinaysay war lid ku ah wararkii aan markaas baahini oon sheegnay ninkan etoobiya loo gacangeli rabo waxaa la daawacay warqado oo laleeyahay ninkan baasboorka ama mustabaqadiisa la daawacay wadahadala u socda maalmo kadibna markii la dhiibana dad mas-uuliyiina noo sheegay qofka wariyahan inta badan soursi oo leeyahay soursi gudaha aata ama mid dibid ahaad soursigaasna markaan arkay soursi sugan inuu yahay dad mas-uuliyiin oo warkooda loo qaateen yahay markaasaan warka baahiyey waa saacado kadibna way igu soo laabatay dad badan inuu arrintan ma jirtaa ma dhacday xilligaas waxay ahayd lixda bilood ugu horeysay dowladda madaxweyne farmaajo ee dhacdooyinka ugu horreeyey qabsaday dhacdadaas waxaa ka horreysay dhacdada beriire marka marana qofna isma dheheynin farmaajo oo xilligii uu dalka qabanayay kusoo kambigareeyay ama kusoo ololeeyay yacni wadanayd iyo waxaas ayaa nin soomaaliyeed ayaa muqdisho laga dhoofinaa dadka waxay la ahayd arrin la yaab leh
kaas wuxuu ahaa wariye cabdicasiis golofere oo markaasi ahaa wariyii ugu horreeyey ee baahiyey sheekada qalbi dhagax oo lagu gacangeliyay dalka etoobiya dalson uga hadlayay sida markaa xogta uu ku helay iyo sida markaas uu soo bandhigay iyo waxyaabaha uu kala kulmay golaha nabadda iyo dowlad wadaagga ayaa baaq u diray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya kadib kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho maxamed cabdiraxmaan maalin ayaa ka warmaya
golaha nabadda iyo xasiloonida ayaa shir ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxa ay talooyin usoo jeediyeen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya iyagoona talooyinka ay soo jeediyeen ku saleeyay inay noqoto doorashada soomaaliya mid ku dhacda si nabada waxaana madasha kasoo qayb galay dhalinyaro culamaa udiin aqoon-yahano iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa madasha dahfuray guddoomiyaha golaha nabadda iyo xasiloonida doctor axmed cabdi baafo isagoona ka hadlay ujeedka kulankan ujeedadana sidii hadeertaan la tilmaamayo waxa ay tahay waxaa lagu jiraa marxalad aada u culus ayaa lagu jiraa sidaad ogtihiin doorashooyinka sidoodaba adduunyada meel kasta markay ka dhacayaan waxay dalka geliyaan xaalad aada aan u xasilooneyn khatar bayna dalka kasta ku tahay annagana si gaar ah ayaan ugu nugulnahay maadaama aan soo marnay colaado dhaadheer oo waqti muddo dheer aan ku jirna aan soo marnay isfahamkiina weli uu kala dhiman yahay waxaa markaa aan istusnay in loo baahan yahay in aan qeyb ka qaadanno baraarujinta ummadda soomaaliyeed iyo waxu sheegista siyaasiyiinta hadeertaan u fadhiya arrintan muhiimka ee doorashada madaxweynaha arrinteennan aynan ku koobnaan oo keliya doorashada ku koobnaan laakiin wixii kasoo baxa oo dowladdaas ka dhalan doonta laftirkeeda tilmaamideeda iyo xusheegeeda iyo ilaalinteeda intaba inaan ka qayb qaadano oo aan isu diyaar garayno aqoon-yahanadii iyo haweenkii kala duwanaa ee madasha ka hadleeya waxa ay xildhibaanada iyo musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya u jeediyeen talooyin iyagoona faray inay doorashadu ahaato mid ku dhacda si nabada golahan oo xasiloonida iyo waa aadan usoo dhaweyneynaa meeshan waxaa yeela doorasho waqtigeeda lagu jiraa waxaan rabnaa xildhibaanadan waana u diraynaa inay doortaan qofkii waddankan hogaamin lahaa si saxan u ku hogaamin lahaa inay noo doortaan waddankana dhibka lagu jiro inaan ka baxno sala allahu calaa sayidina maxamed maanta waa maalin runtii mudan in laga hadlo marxaladda aan ku jirno marxaladda soomaaliya ay marayso waa marxalad wanaagsan waxaan ka nimida meel fog waxaan soo marnay waayo kala duwan maanta waxaan taagannahay in ay maalmo yar iyo saacado ay ka dhiman yihiin xilligii loogu talagalay in la doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhammaanteen haddii aan nahay ummadda soomaaliyeed waxaan waayaarag ku nahay dhibaato badan tafaraaruq badan dagaallo sokeeye burbur baahi niyad jab iyo waxaan u qalmin ummadda soomaaliyeed inay muddo kusoo dhex jirtay waxaan ku jirnaa marxalado aan ka gudbayno imtixaanaadkaas ilaahayna aan ka baryayno inuu nagu aadiyo dariiqa wanaagsan iyo dhabaha toosan ee u ah mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ku hadlaya afka guddoomiyaha midooda ardayda jaamacadaha dalka ahna guddoomiyaha naadiga ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed
codkaas waxay u dambeeyey warkii wariyeyna maxamed cabdiraxmaan xasan maalin guud ahaana warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiya dalsan magaalada muqdisho qeybtan dhegeysta waanaga intaa cidduu sheega waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan dotcom aad ku mahadsantiin dhegeysi kala socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel